wararka ka imanaya gobolka shabeellaha hoose waxa ay sheegayaan in maanta dagaallo khasaaro sababay ay ka dhaceen deegaanka namber konton ee gobolka shabeellaha hoose iyo magaalada marka ee xarunta gobolkaasi waxaa la sheegay in weeraradaasi ay qaadeen dhinacyadii waa maleeshiyaadka taageersan beeshii laga qabsaday magaalada marka iyo deegaanka namber konton in ku dhowaad toban qof oo ka mid a dhinacyadii dagaalama ay dhinteen iskahorrimaadyadan ayaa waxa ay yimaadeen iyadoo maalintii shalay waxgarad kasoo kala jeeda beelihii shabeellaha hoose ku dagaalamay oo magaalada marka ku sugan ay sheegeen inay ku guuleysteen in xabad joojin la sameeyo heshiisyo hordhacana la gaaray